Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya maxamed barre maxamuud iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska maamulka Hirshabelle maxamed xuseen caynte ayaa daafuray mashruuca dhalinyarada iyo nabadda mashruucan oo xoojinaya doorka nabadeynta xalinta khilaafaadka iyo maareynta kheyraadka dabiiciga ah ee dhalinyarada jowhar sida dhulka iyo biyaha waxaana iska kaashanaya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabelle oo garab ka helaya hay-adaha i o m iyo sidoo kale faw wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya xildhibaan maxamed barre maxamuud ayaa ku ammaanay madaxweynaha maamulka hirshabelle fursadsiinta dhalinyarada maamulka hirshabelle iyo sida ay uga dhex muuqdaan maamulkiisa marka hore aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan qeyb ka ahay daafurka mashruucan dhalinyarada dowladda hirshabelle gaar ahaan ay ka faa'iideysan doonaan qeybtiisa wejigiisa koowaade bilowga ah ee dhallinyarada degmada jowhar ee nasiibka u yeeshay caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle runtii waxaan rabaa inaan sidaasi lamid ah aan marka hore aada oga mahad celiyo madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali guudlaabe fursadda iyo juhdiga uu mar waliba siinayo dhallinyarada iyo xoojinta mashruuca waxaad in badan lagu soo celceliyey kaalinta xoojinta dhallinyarada ee doorka ka qaybgalka nabadda iyo isdhexgalka arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan marka hore aan dhiraahdo waad mahadsanta madaxweyne fariinta ugu fiican ee mashruuca hordhiciisaba adigaa sameeyey sababtoo waxaa fursad siisay dhallinyaradan arko hadda inta inta ka wada hadlaysay iyo inta xubnaha hadda halkan joogta mas-uuliyiinta iyo tanii shalay markaan imidba agaasimayaasha aan la kulmay dhammaantood waxay ahaayeen dhallinyaro runtii aadaad uga ammaanan tahay intaan arkaa isteedyada kale waad oga ammaanan tahay taasina waxaan kulleen ood mahadsan ugu dambeyn madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya uga mahad celiyey booqashadiisa hirshabelle isagoona sheegay in barnaamijkan uu wax weyn markaasi ka tari doono doorka nabadeynta ee dhalinyarada hirshabelle waxaa laydinka rabaa arrintaas dhallinyaroy inaad isbeddelkan iyo isdhexgalkan iyo nabadgelyada iyo horumarka intaba inaad qeyb weyn ka qaadatiina laydinka rabaa annagana waxaan diyaar u nahay fursad kastee timaado wasiirku siduu hadda sheegay golaha wasiirada hadday tahay hadday tahay ma aragtay golo kasta iyo hadday tahay hogaanka dhallinyarada intuba waa dad dhallinyaraa waa naga go-anta haddii lay raalli ka noqdo mudana wasiir dhallinyarada in fursad la siiyo iyagana maxaa laga rabaahe waa inay isbeddel la keenaan dhallinyarada kale oo dhibaatada ka shaqeeyana ka wacyigeliyana laga rabaa mashruucina sidaasuu noogu daafuran yahay